arrintaas arrin waxba kama jiraa waaye barlamaan la qabsaday ma jiro ciidanka booliiska soomaaliyeed annagoo maxaa la yidhaahdaay wasaaradda amniga oo aniga hadda aan ka ahay kusimaha wasiirka wasaaradda amniga ahna wasiiru dowlaha wasaaradda amniga si loo sugo maxaa la yidhaahdaay nabadgelyada ciidanka booliiska soomaaliyeed oo ku ammaanan hawshiisa iyo waxqabadkiisa iyo amniga sugitaankiisa oo uu kow ka yahay talfadhigii saddexaad ee baarlamaanka maadaama uu furmay in la adkeeyo xarunta baarlamaanka uu ku jiro la adkeeyo sidaa daraaddeed maanta saacaddu markay ahayd siddeeddii ama laba saac labadii duhurnimo ayaa taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed u yeedhay waxaana ku amray in uu xoojiyo ciidanku xoojiyo xarunta baarlamaanka soomaaliyeed si loo sugo maxaa la yidhaahdaay xildhibaanada amnigooda xasilintooda iyo nabadgelyadooda marka ujeeddada intaas ayay ayay ahayd dhib kale ma jiro maxaa la yidhahdaa waana shaqadeenna waaye booliiskana wuxuu ka mid yahay hay-adaha amniga oo wasaaradda hoos yimaada marka si khalad aan yaan loo fahmin dadweynaha waxaan u sheegaynaa arrintu inaad sidaas tahay waa amarka soo baxay wasaaradda amniga ee soomaaliyeed booliiskana uu hoos tago
siyaasadda taagan oo hadda socota waxaa waajib noqotay ciidanka booliiska inuu tallaabo qaado kordhiyo ciidankii baarlamaanka joogay ciidanka aanu keenno waa ciidan takhasus leh waa ciidanka birmadka booliiska dib u baar waad arkaysaan inaanu xoojinno ciidankaas ku soo xoojinno ciidan kaloo birmada intii aanu islayn waa laga maarmi karaan oonu ka saarno waxay naga tahay xoojin teeda kaleeto ciidanka booliisku ma aha ciidan faction u adeega maaha ciidankan wuxuu adeegaa ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan xildhibaanaduna waa xildhibaanadii matalaya ummadda soomaaliyed oo dhan ay waajib muqadasaa tahay in aanu hubinno inay waajibaadkooda u gutaan si saliim ah oo nabadgeli ay ku jirto ciidanku waa dhaqdhaqaaqaya maxaa ciidankan meesha looga qaaday ciidankata meesha laga qaaday ciidan militariya lama keenin ciidan nisaa lama keenin ciidan amisona lama keenin ciidanka booliiska dhaqdhaqaaqiisa caadiga awo waxaan ohan karaa marka taas waa wax internal operationa ama arrin booliiska dhexdiisa qusaysa inaanu awoodu leenahay inaanu ku xoojinno meeshaanu rabno meeshii howlgallada aanu samaynayno waa sidoo kale wa in meel laysugu tago taasaan rabaa inaan dadka ogeysiiyo taasaan rabaa inaan shacabka ogeysiiyo